Munaasabadan waxaay tahay tan lakashiidikaaye todoba wada oo interlock ee lagu hirgeli doono xaafado kala duwan ee degmada Xamarweyne iyo waliba Goobrook waaye maamulka degmada saraakiil amni qaybo kala duwan ee bulshada deegaanka wadooyinkan cusub ee lagu dhisi doono degmada Xamarweyne ee ahana si eed markaas handhawaayeen bulshada degmada waxaana oo markaas iyo isku kaaladayeen bulshada iyo maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada Xamarweyne Zahra Maxamuud iyo ku kumid ee waxgaradka deegaanka iyo wayba ku hadalana ujeedka lakuley shiidikowka wadooyinkan cusub kowsalka degmada gudoomiyaha degmada uu hogaaminayo in maanta munaasabadan dhagax dhigga ah ay nagu weyn tahay sababtoo ah gudoomiyaha gobolka wuxuu yidhi nin walba degmadiisa ha dhisto interlock ha dhigo taas ayay maanta waxay noogu horseed tahay dhowr dhowr interlock aan dhigi doonno furitaankeeda maanta ah tii ugu horreysa waaye sida boorku qoran toddoba ayaa la dhigi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa isxilqaami doono odayaasha iyo nabad nabadoonnada waaxda iyo dhallinyaradeeda inay maaragtay dhistaan ay ku dhistaan si maaragtay mutawacnimo ah waxaanu u taagannahay hool uu guddoomiyaha nagu soo amray inaan qabanno hooshaasoo ah in la dhigo interloog dhulkan baaxadda weyn leh in la dhigo waanu ku dadaalaynaa haddii alla yidhahda inaan dhigno interloogga maantana furitaankii waaye guddoomiyaha waa noo dhagax dhigay annagana maanta ka dambeeya inaan dhigno waayo belita axadda ahbe shaqada waa bilaabeyna haddii alla yidhaahdo dhanka kale guddoomiyaha degmada xamarweyne cusmaan muriidi cali iyo weliba uuse ku hadlaya muhiimadda degmada xamarweyne iyo engleyin dhismooyinku wadooyinka cusub ee degmada laku hirgeliya doona farxadee noo tahay inaan maanta halkaan iskugu nimaano oo aan dhagax dhigno interloog interloog macnihiis waxaa waaye wuxuu qayb ka yahay bilicda deegaanka meel walbaoo aad aragtid waddamada horumar waxyaalaha ay bilicda iyo nadaafadda lagu badbaadiyay waxaa ka mid tahay interloog interloog waxay ka qayb qaadanayay carruurta caafimaadkooda ay ka qayb qaadanayay waxay qayb ka tahay quruxda deegaanka waxay qayb ka tahay dadka inay si farxad leh ugu noolaadaan waxaasoo dhan ay qayb ka noqon kartaa marka sidaas daraaddeeda waxaan aad iyo aad aan rabaa aan jeclahay inaan u mahad celiyo dadka deegaanka khaasatan guryahan eeridan ku yaallo oo isku xilqaami oo jeclaystay inay interlogaas ay dhigtaan oo ayadoon macnaha la khasbin cid allaala ciddii deegaan oo gurigii u hoggaansami waayey nadaafadda iyo bilicda waddadan oo interlogal dhigaayo oo dadka ayso iyagoo aysan awoodin in ay macnaha lagu khasbay inay interlog dhigaan haddana inay wasakh ku soo laabato lama oggolaan doono odayaal dhaqan nooma imaan karaan haddii oo waddadan wasakh lagu arko haddii oo nadaafad xumo lagu arko nooma imaan karaan gurigii oo u hoggaansami waayey nadaafadda waddadan waa ganaaxina saddex boqol dooran ganaaxina degmooyinka gobolka banaadir iyo weliba lakwade dhismayaal shalduwan ee wadooyinka maadaama ayo haayaan hano burbursan oo wakhti roobaadkana langmaro korna